إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب دعاء المشركين بين كدح جرني قال ذا ويردو انت لا دغالمين كهور لا دغالمين كهور weerarka lagu bilaabin in dacwad la gaadhsiiyo عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحو يري مركا وعلك الدرية وحورنا أغزو بسم الله weerar gala idinka oo magaca ilaahay kaashanaya wa fii sabiili illaah jihaadka ku dagaalamaya dariiqa xaqa ah iyo xoraynta dalkiiyo diintaba difaaceeda wa qaatiluu man kafara billaah la dagaalama dadka ilaahay ka gaaloobay uqsuu duullimaad gala oo cadowga weerara walaa taqdiruu ballamaha ha ka bixina ballanta ha jabinina walaa taqulluu tuugana ha samaynina oo halqafka iyo fadhataysiga iyo iska ilaaliya boobka walaa tumahiru miidwareenna ha samaynina oo qofka dhintay ha jarjarina walaa taqtuluu waliida ilmo yarna oo dhashayna isagana ha dilina waa alakhlaaq alxasana fi lxarb dagaalka dhexdiisa akhlaaqdii wanaagsanayda lagu dhaqmayo wey hadafku waa inuu noqdaa diin ilaahay ilaahayna la kaashadoon awood la isbidin cidda lala dagaalamayaana ay noqoto cidda ilaahay diidee dafirtay la ilaaliyaa mistaaqiyadda iyo jiritaanka shaksiyadda iyo qofkan inuu iyo qof la rumaysan karoo lagu talageli karo hadduu ballan saxeexo aan jabinin marka maal iyo qaniimad la helo isha iyo waa inaanay xaggaa u jeedsanin oon la boobin wixii qaniimad ahaa akhlaaq xumaday ka mid tahay qofka sanka iyo dhagaha iyo xubnaha taranka in la jaro meydka ah caruurta iyo dumarka iyo odayga weyn iyo ka meel iskaga cibaadaysanaya ee suufiga ah wax alla wixii aan dagaalka ku jirin inaan la dilin intaasiba akhlaaqda islaamku leeyahay wanaagsan weyn baabun fi lxarqi fii bilaadi alcadow in xarqi lagu sameeyo dalka cadowga daarihiisa iyo duunyadiisa ama beeraha in la gubi karo haddii arrinku uu kalifo can ibni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay xaraqa waxa uu gubay nakhla bani nadiir qoladii reer banu nadiir la odhan jiray yuhuudda ahaa geetimireedkoodii waqadaca waanu jaray qaybna wuu gubay qaybna wuu jaray wa hiya albuwayra waana meeshii ceelyaraha la odhan jiray bi'run buwayra waa meeshii ceelasha yar lahayd magaceedaa buwayra la odhan jiray eeriyaduu gubay fa anzala allahu caza wajal ilaahay baa wuxuu soo dejiyey maa qadactum min liinatin wixii aad goysaan ee geetimireeda aw taraktumuuha ama iska daysaane aydaan gubin fabiidni illaah waliyukhziya alfaasiqiin ilaahay baa fasaxay si uu gaalada u duleeyo kuwa ilaahay ka fogaaday markaa nimankaa reer banu nadiir yahuuddii madiinay ka mid ahaayeenoo markii ay kibreen ay cagadhigan waayeen ay ballamii jabiyeen rasuulku uu la dagaalamay sala allahu calayhi wasalama dagaalkii uxud lix bilood kadib waa ti hilifaa loo qaaday laga eriyey suuratulxashri buu ilaahay kaga hadlayaa markaa way ku yaro gabadeen ama way ku warwareegeen dhirtoodii beerahoodii qalcadahoodii si looga saaro waa laysku dumiyo waa laysku gubay iyaguna waxay yidhaahdeen haddii uu u socdo islaax iyo hagaajin muxuu u gubayaa sawtii uu lahaa diintaydu way diiday kharaabinta sawkan beerihii iyo dhirtii sawkan jaraya ilaahay baa ka jawaabo wuxuu hi taasi fasax baa u haysataa kol haddii bulidii jiirka ay noqoto oo beerihii cadowga uu galay waa lagu gubi doonaa xasaan binu haabitna waa ka gabyayoo waxa uu lahaa wahaana calaa suraati bani lu'ay xariiqun bilbuwayrati mustatiiru qoladii reer bani la odhan jiray surati bani luay waxay ahaayeen qolada madaxda ah waxa fududaaday gubitaankii beerahoodaa la gubaya meesha buweyro loo yaqaano almuhim marka loo baahdo ama tasatur ay sameeyaan ay ku gabadaan cadowgu daaraha iyo beeraha waa la raacinaya waa la gubaya baabu fi bacthi alcuyuun marka jihaadka lagu jiro waxaa mashruuca in la diro cuyuun waxa weeye indho waa sirdoonkii weeye ama wardoonkii wardoonkii khayrka lahaa weeye ee aan shar raadinayn in cadowga macluumaad laga keeno oo waxaa la yidhaahdaa war la helayaaba tala la hel marka macluumaad sugan la helo ayaa howlgalku saxmaa sidaa daraaddeed macluumaad in la helo oo wardoon uu jiro oo xuraanku uu jiro waa sax laakiin xuraan gaalada soo xuraamaya weyn muslimka xuraamay xuraanka iminka muslimkunbu ku jahaysan oo uu ka shaqaynaya laakiin ka nebigu gaaladu ka shaqayn jiray kan muslimka dhexdiisa tajasus baa la yidhaahdaayo waa la diiday walaa tajasasu ilaahay baa diidayda dhegadhegaynta muslimka qofka sameeyo dhagaha rasaas laga shubayaa qiyaamaha gaalkii laakiin waxaynu doonaynaa sida ugu fiican waktiga ugu fiican goobta ugu fiican cidda ugu munaasiba inaynu la helno dagaalka taasina macluumaad sugan in la helo wey nidaamka gaaladu casrigan ay ku horumareen buu ka mid yahay waxaan mukhaabaraadku la yidhaahdee hubkooda ay ku hogaaminayaan cidda la dagaalamaysa o dhan ay ku baadi doonayaan can anasi qaala wuxuu ihi bacaa wuu diray kuma yacni nebiya buu ujeeda basbasata caynan asxaabigii la odhan jiray basbasatu bnu camr ayuu diray isagoo caynan il ah macnaheedu waxa weeye wardoona yanduru wuxuu eegayaa maa sanacat waxay samaysaa ciiru abi sufyaan safarkii abu sufyaan abi sufyaan safarkiisii si aynu u qabanno bal inoo raadin ciirku waa safarka marka ninkaasi macluumaad buu keenaya halka loo galayo tartiibtao dhan dadkuna wuu ku kala duwan yahay dadka u fara dhudhuuban baa hawlaha takhasu yeelan karaa loo xisaaraya tababarna way u baahan yihiin waaya marka taasina arrin jirta wey aadaabtii bay ka mid tahay xarbiga inaan la iska soconine war sugan cadowga laga hayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam taa aada buu ugu dheerayn jiray colka cadowgu halkuu marayo safaradooda taakulaynta dhaqaalaha waxoo dhan baabun fii ibni sabiil waa qofkii musaafirkaabaa laga hadlaya ama jihaada ku jira ama wax si kaleba ha u socdee yaakulu wuu cunayaa min atamri min atamri timirti ama thamar midhaha ayuu wax ka cunayaa beeraha wayashrabu min allaban caanahana waxbuu ka cabayaa xoolaha idaa mara bihi markuu soo maro madkuurka ah markuu beerta soo maro qofku socdaalka ama xoolaha soo maro ee uu gaajoonayo xoolahana caanuhu ka cabi karaa oo islaamkaa u saamaxay beerahana afka ayuu wax uga cuni karaa isagoon sahay qaadanayn waayo dadka muslimiintaa way ka dhexeeyaan xooluhu markaa qofkii wuxuu ku noolaado raba ee wuxuu dhaqdo aan doonaynin waa loo fasaxay inuu ku gaajo beelo inuu ka cuno beeraha iyo xoolaha can samurata bni jundubin ana nabiy allahi sala allahu alayhi wasalama qaala nabigu waxa uhi idaa ataa axadukum calaa maashiya midkiin hadduu soo maro xoolo fain kaana fiiha saaxibuhaa hadduu xoolaha qofkii lahaa dhex joogo falyasta'dinhu fasaxa weydiisto ha yidhaahdo dee waar ilis xoolaha ama aan maasho fain adina lahu haddii uu markaa u fasaxo falyaxtalib ha maalo waliyashrab ha cabo waar ma dee afka wax ma uga cabaa haa dee hashaa salaaxoo godlo oo maal khalaas saasuu kaga dhan fain lam yakun fiihaa haddii aanu cidiba la joogin xoolaha falyusawit halaaan saddex jeer ha dhawaaqo reer miyiga dhaqan waxaynu ulahay inuu yidhaha xoolaha yaa la joogaay war yaa la joogaay ayuu odhanaya ku celcelinaya marka hadday cidi soo bixi weydo fain ajaabahu falyasta'dinu haddii u jawaabo ha fasaxa weydiisto wailaa haddii cidiba u jawaabi weydo falyaxtalib waliyashrab walaa ya walaa yaxmil falyaxtalib ha listo ha maalo weyn walyashrab ha cabo walaa yaxmil laakin yuu sahay qaadan sahay qaadashadu waa arrin kale waa baacamushtarikaasi iyo wax kororsa laakiin qofkan waxaa loo ogol yahay inuu afka wax uga cabo ka gaajo beelo can cabaad bni shuraxbiilin qaala asaabatnii sana abaar baa igu dhacday buui fadahaltu xaaidan min xiiaani lmadiina beer baan galay ka mida beeraha madiina fa faragtu sumbulan waxaan soo hololobiyey hadhuurhka naaskiisii ama midhihii sumbulka waa naaskaa laalaada farkiguna waa adigoo ka soo daadiya midhaha fa akaltu midhii baan iska cunay wa xamaltu fii hawbii maradana in baan ku qaatay qaybna qandigu kusii ritay fa jaa'ahu saaxibuhu fadarabanii beerta ninkii lahaabaa ii yimo i garaacay wa akhada hawbii maradiina wuu iga qaatay fa ataytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan u imi oo aan daa idhin khalaas dee lay garaacay oo lay dil dharkiina waa layga qaaday fa qaala lahu markaa ninkii beerta lahaa buu nebigu ku yidhi maa callamta id kaana jaahilan walaa adcamta id kaana jaa'ican maa callamta waxba maad barin buuhi id kaana jaahilan markuu ninkan aqoon darra haysa oo inay tidha inaad tidhaahdaaba ahayd war sharciga iyo curfiguba wuxuu yahay inaad cunno uun ka cunto oonad ka sahay qaada sahay qaadashadaasi qalad ba ahayd inaad ku tidhaahda ahayd ood maanta u digta uun inta yaruu iska laabtay aanaad ku dilin walaa adcamta id kaana jaa'ican dacaam iyo wuxuu cunana maa siin ninkani markuu gaajaysnaa war qaladkaadaa leh qofka digniin baa la siiyaa jahligaa laga saaraa jahliga qofka jaahilkaa waa loo cudurdaarayaa qofka gaajaysan waa loo cudurdaarayaa labada jee arrimoodba cudurdaar buu haystee niyow adigaa gef kale aw amase qaala nebigu waxau ihi saaqiban saaqiban markii uu jaa'ic ahaa wey jaa'ican buu ihi ama saaqiban waa isku mid saqabkuna waa waa waxaan la yidhaahdo gaajada aw idcaamun fii yawmin dii masqaba masqaba waa mafcaladii ka timid gaajada masqaba saaqiba wa amarahu nebigu amar buu siiyeyoo faradda calaya sawbi ninkii maradaydii buu isoo celiyey wa acdaanii nebigu wuxuu i siiyey wasqan rati rati dhan oo oo maaragtay raashina aw amase nisfa wasqin awr barhkii oo min dacaamina ama wuxuu siiyey laba boqol oo kiile ama boqol kiile ayuu nebigu ihi qaado busaaraddu ha kaa baadee wa acdaanii markaa faacilku halkan wuxuu u yaro muuqdaa inuu yahay ninkii beerta lahaabaa intani siiyey laakiin riwaayada nasaa-i baa waxay tilmaamaysaa inuu ninkan nebigu siiyey ninkan lagu qabsaday intan ayuu ihi war intiisana siig intiisa raashinka ah go-aagana qaado war isagana waxaa siisaan awr raashina ama awr barhki baabun fii man qaala laa yaxlim culimada qaarkood oo sheegay inaanu maalaynin xoolaha ayaa axaadiidta ay daliishadeen la sheegaya halkan can cabdillaahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku waxau ihi laa yaxlibanna axadun qofyuu iska maalin maashiyata axadin qof kale xoolihii bikayri idnihi isagoon fasixin qof xoola uu iska leeyay qof kale yuu iska maalin iyadoo ka xoolahali aanu oggolayn wuu sababeeyey nebigu wuxuu idhi ayuxibu axadukum midkiin miyuu jeceliyay dadiow an yu'taa mashrubatu in la yimaado istoorkiisa raashinka fa tugsara khisaamatu oo la jabiyey qasnadiisa raashinka fa yuntasala طacaamu oo la iska daldasho raashinkiisa kumaa jecel intoo la jabiyo meeshuu raashinka dhigtay istoorkaa maalan qaybtii raashinka la iska gurto dee wuu sii raaciya wuxuu uhi fainamaa takhzunu lahum waxa iyaga u kaydinaysa waxay u kaydinaysaa reer miyiga duruucu mawaashiihim xoolahooda candhadoodu adcimatahum raashinkooda caanuhu waa raashin waxa ay waxa u kaydinaya raashinkaasoo istoor oo candhada iyagu candhadooda candhadaasaa u haysa oo kayd u ah falaa yaxlibanna axadun qofyuu iska maalin maashiyata axadin qof kale xoolihii ilaa biidnih wuu ku celiyay marka kaa horena uu fasaxay kana wuu diiday waxaa lagu fasirayaa kolkaa hore baahi baa jirta kolkanna baahi ma jirtay qofku wuxuu kaga maarmaabuu haystaa oo iyagoo magaaladii dadkii wada joogay dee inuu midnimaka kale xoolihiisa maalo maaha ilan halka hore wuxuu sheekhu ugu soo qayday ibnu sabiil waa qof socdaala oo musaafira oo baahi ahayso daruura ku dhacdo oo u gaajooda waxba haysa wey laakiin qof ama magaaladii jooga ama wax sahaysita dee dadka waxooda ha u daayo saasaa labada xadiid lagu jamcinaya baabun fi daaca aqbalkeenkii wey daacadu waa talada la soo jeed madaxda madaxda in aqbalkeen loo noqdo cidda arrinkeenka ah waa in aqbalkeen loo noqdo aadaabtii jihaadka ka mid haddaan la kala amar qaadanin arrinba ma jiraba ana amiiru anta amiir faman yasuuqu lximaar hadduu mid waliba idhaahdo aniga ayaa madaxa dee dameerkii la watay yaa kaxaynaya marka amar qaadashadu waa waajib laakiin waajibkaasi wuxuu ku qaydan yahay fii xuduudi alxalaali waalmashruuc wixii xalaalah xaaraan laguma kala amar qaato labadaa masalo xadiidkani sheegaya baabkani can ibni cabbaasin ibn cabaas waxaa laga warinayaa fii tafsiiri qowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaiicu rasuula wa uli lmri minkum dadkii muuminiintaa buu ilaahay u yeedho wuxuu ihi ilaahay adeeca rasuulka adeeca madaxdiinana adeeca ululamrku madaxdii culimada lagu fasiray fii cabdillaahi bni qays bni cadiy ninkaasay kusoo degtay bacaahu nabiyu baa diray fii sariyatin isagoo colka madaxa buu diray qisadana waynu arkay marka ninha kusoo degtay iyo koox mar gaara ahayd laakiin waa arrin caama oo dadka mas-uuliyiinta ah in talada markay aqbal arrin soo jeediyaan wanaagsan in la aqbalo wey can caliyin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama bacaa jaysha nebigu col buu diray wa amara calayhim rajula nin buu madax uga dhigay amara amara aamara amira xarakada iyo shi marka la bedelo takfiifka iyo tashdiidka macnihii baa isbedelaya amara wuu amray weeye amarana madax buu ka dhigay weeye aamara wuu la tashaday weeye ama wuu shirqoolay amira wuu weynaaday intaba marad marka tani waa tii shidnayd amara calayhim rajula colkaa u diray nin buu ihi adaa madax u ah tan dambe shid male wa amarahum wuxuu faray an yasmacuu lahu wayutiicuu inay maqlaan oy ka tala qaataan ninkaa taliyuhu waa ninkaa colka hogaaminaya ha la maqlo ha laga amar qaato si hawshu u ansaxdo fajaja naaran ninkii taliyahabaa dab shiday meel dhexe marka la marayo ayaa miyuu ku ciyaarayay qolyaha qaarkood waxay leeyihin wuu ku ciyaaraya wuu tijaabinaya caqliyadooda qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin yar nerfis buu noqdayoo wuu ku xanaaqay intay yaro jaafaajirqeen ayuu ku xanaaqay labaduba way jiraan wuxuuhi wadhaadhaheen sow nebigu idinmuu amrin inay adeecdaan oon taliyo idiin ahay haa xaba soo gura xaba la soo guray dab weyn buu shiday markaa wa amarahum an yaqtaximuu fiiha amar buu ku siiyey inay dabka galaan haddaa anig nebiga ka amar qaadanaysaa anigana iga amar qaadanaysa dabkan isku shuba buui fa abaa qowmun an yadkhuluuha qolaa diiday inay galaan qaarna waxay idhahdeen dee waar amarka ma fulinaa ma isku tuurnaa wa qaaluu markaa waxay idhaahdeen kuwii diiday innamaa caqliyadday keenan iyo ijtihaadku waxa weeye iyo sawaab innamaa fararnaa min annaar waa dab baynu ka soo cararnay markaynu islaamaynay naar baynu ka soo cararnay oo tii baynu gallaa waaraada qowmun an yadkhuluuha qaarna waxay dooneen inay galaano waxay idhaahdeen war janna iska noqone ma galnaa war haddii nabigii la adeecayo way iska xagga dambe ka qaboobaya ma galnaa fabalaqa dalika anabiya sala allahu calayhi wasalam arrintii baa nebiga gaadhay faqaala wuxuu uhi low dakhaluuha hadday galaan aw dakhaluu fiiha fiidaasaa meerahada meelaha qaar hadday geli lahaayeen lam yazaaluu fiiha weligood kamay baxeen nacas la naarun bay noqon lahayn wa qaala markaa qaaciduu bixiyey nabigu wuxu uhi laa daacata la iskuma aqbalayo fii macsiyati illaah ilaahay wax lagu caasiyayo inama daacatu fi lmacruuf waxaa lagu kala tala qaataa wixii sama ah ee khayra wixii dembiya maya marka qof kasta oo la faray daaca qaacidadaasaa u taalla haddii uu yahay ninkii loo talinayey ee madaxdu ay hogaaminaysay military raid iyo haddii uu yahay ardaygii mucallimka wax u dhigaya iyo sheekh iyo haddii uu yahay qofkii loo shaqeeyaha ahaa aan idhaahdee shaqaalaha ahaa oo amrayo qofkii u shaqaynayay iyo haddii uu yahay waalidkii oo waladkiisii amraya iyo haddii uu yahay zawjkii oo xaaskiisii amraya intuba amar bay leeyihin qaacidadaasaa u taalla laa daacata fii macsiyatin inama daacatu fi lmacruuf hebel dil oo toogo amar baad qabtaaye sharciguna ma ogola maya hadow salaam ma tooganaya buu leeyahay haddaba adaanu ku tooganaynaa diyaar baanu ahay ama ha iska celiya ama ha isu dhigo warkuba intaasuu ku urursan yahi can cabdillaahi can rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam annahu qaala wuxuu yihi rasuulku alsamcu waddaaca maqalka iyo ka tala qaadashada laga tala qaadanayo qofka madaxda ah cala almar-i almuslim qofka muslimka ah dushiisa saarani fii maa axabba wa kariha wixii uu jeclaadiyo wixii uu nacayaba amarka waa inuu qaato hadduu arrintaa ay ku adag tahay iyo hadduu jecel yahay labada jeerba amarka ha qaato wuxuuna qaydahun maa lam yu'mar bimacsiya haddaan dembi la farin fa idaa umira bimacsiya haddii dembi la faro falaa samca walaa daaca maqalna ma jiro tala qaadashana ma jiro qaacidadaa weeye islaamka taasuu gaalnimada iyo fasaadka iyo jaahiliyada islaamka kaga duwan yahay waa diinta cadaaladda marka haddii amar la qaadanayo arrinna la fulinayo cadaaladdu islaamku u yimid waa inaanay meesha ka bixin oo aan dulmi la ysku saaciidin madaxduna markay og yihiin inaan laga amar qaadanayn dadka hadday dembi faraan fariba maayaan markiisa hore uu og yahay in isaga laga soo horjeedsanayo kacdoon lagu samaynayo dabeetana wuu shaandhaynaya la taliyayaashiisa iyo qolada sharcigu waraysanaya wuxuu leeyahy arrintaa maxaa u malaynaysa wallahi arrintaa haddaynu qaraar kusoo saarno qaraarkaasi waa fashal fashil weeye ma soconayo ciidankuna fulin maayo shacabkuna fulin maayo dee inaga joojiya baa odhanaya haddaba ha loo eego idan markaa wacyigelin baa ka horeynaysa marka qaraarkii iyo amarkii dadkii lagu qanciyo diintu waxay ka qabto khalaas qofkuna marka uu ku qanco isagaa fulinaya can cuqbata bni malik qaala wuxuu uhi bacaa nabiyu sala allahu calayhi wasalama sariya nebigu col buu diray fasallaxtu rajulan minhum sayfa nin colkii ka mida baan anigu seef ku hubeeyey sallaxa tasliix waa hubaynta fasallaxtu rajulan minhum sayfan nin colkii ka mid ah ayaan anigu yihi war intaasaan kugu sadaqaysanaya seeftaa wanaagsan qaado falamaa rajaca markuu ninkii soo noqday kooxda gaadaha la socday qaala ninkii asxaabigahaabaa igu yidhi low ra'ayta maa laamanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama lacajibta ayaa go-an low ra'ayta niyo haddaad arki lahayd maa laamanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu siduu noo canaantay haddaad arki lahayd wallahi inaad yaabi layd arrin canaan baa nagu dhacday qolada iyadii kooxdii qaala nebigu wuxu uhi markuuna canaananayay acajiztu miyaa ka daasheen id bacadtu markii aan diray rajulun min rajulan minkum nin idinka idinka mida kolkii aan dad yahow diray falam yamdi aanu socodsiinin liamrii taladaydii an tajcaluu makaanahu inaad meeshiisa yeeshaan man yamdii liamrii cid amarkayga socodsiisa intaa miyaa keri kari weydeen taliyahan inaad ku bedeshaan taliya iga amar qaata canaantaasaan ugu dhacday colka ninkii la diray sidii loo diree nebigu u diray baanu amarkii u qaadan iyaguna way iska daba socdeen ninkii amarkii nebiga khilaafaya markii lasoo noqday warbixintii la kala qaatay ee uu ogaaday isagii amarkii rasuulka inaanu fulin bu asxaabtiina canaantay warinkani kol hadduu icaasiye maa bedashaanbu idan qofka aamirka ah markuu sharciga khilaafo marka uu ku adaygo waxa uu xaq u muta wuxuu mutaystay in la bedelo sidanuu nebigu fasaxay calayhi salaatu wasalaam si aan dadka iyo diintu toona u xumaanin baabu maa yu'maru min indimaami alcaskari wa sacati wuxuu u baab yahay waxyaabaha la farayo oo ah min indimaami alcaskar inuu colku isku soo dhowaado oo aanu kala durkin oonu kala fogaan si aan cidlo looga helin wa sacatihi iyo haddana dhexdiisa inuu waasacnimo sameeyo oo wadooyin la mari karo macnaheedu waxa weeyaan aadaabtii jihaadka waxaa ka mida in nidaam lagu socdo oo nidaam lagu dagaal galo oo nidaam lagu dego waxaa la yidhaahdaa arrinku insaanka wuu caawiyaa idaaradda iyo arrinka iyo qorshaha dadku qurxiyaa qiimana wuu yeelaa hawlahoodana wuu fududeeyaa waa fududeeyaa sidaa daraaddeed ayaa indimaamkuna waa caskarkii colkii oo isku dhowaada saacaduna waa isagoo si nafisa u kala socda si nafisa macnaha wadooyinka u habeeya oo waa tan guuto guuto iyo unug unug iyo kooxaa loo kala habeynaya si dhib yar si loo amri karo maarata can abi saclabata alkhushaniyi qaala kaana annaasu idaa nazaluu manzila asxaabtii nebigu waxay ahayn markay meel degaan iyagoo coloo soconaya wa fii lafdin kaana annaasu dadku waxay ahayn idaa nazala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markuu nebigu manzilan meel dega dadka waxa caado u ahaa asxaabta rasuulka tafaraquu fi shicaab waalawdiya waxay iskaga baahi jireen shicaabka waa gollaha shicbigu waa gosha u dhaxaysa labada buurood laablaabka awdiyaduna waa dooxyada nin waliba ikhtiyaar buu lahaa marka la dego ninba meel buu ku luga fidsadaa nin dhirtaa gala nin kayntaa gala nin dooxaa gala fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi inna tafaruqakum waar kala tegiinna aan ku faafaysaan fii haadihi ashicaabi waalawdiya dooxyadan iyo gollahan macnaha meeshan laablaabyadan iyo dooxyahan markanaad ku baahaysaana degtaan innamaa daalikum min ashayaan arrintani shaydaan bay ka timi shaydaan bay ka timi shaydaankuna wax wal oo muslimka nuglaynaya ayaa shaqo u ah falam yanziluu may degin asxaabtu bacda daalika intaa kadib manzilan meel may degin ilaa hadday degaan meel colka oo socdaa indama bacduhum ilaa bacdi qaarba qaarka kaley ku dhowaadaan xataa yuqaala jeer oo la yidhaahdo low busida calayhim haddii lagu fidiyo hawbun maro keliya lacamahum way wada gaari lahayd maro keliya haddii saa lagu fidiyo way wada gaari lahayd dee waa ka soo qaaduna wuxuu tilmaamayaa un siday isugu dhow yihiin siday isugu dhow yihiin waxay ahayd si maro qura haddii lagu dala ay wada gaari lahayd aad bay isugu dhawaanayeen wey ila maro intaa legama jirtee laakiin mar walba maslaxadda ayaa la qiyaasayaa ummadda islaamka iyo sida ay sharka cadowga iyo dhibkiisa kaga baxsan karaan hadafku waata alxukmu yaduuru maca cillati xukumku wuxuu go-aanku wuxuu la wareegayaa oo uu ku salaysan yahay cilladda jirta cilladdu waa shaydaanka iyo sharwadeenka in laga badbaado baabuurtii baa caawa xaggan usoo jabtay marka in la iska farsameeyay noqon habeenada dambe insha allah waaya hadda waxaa ugu daran colka urura waa istraatiiji baa la yidhaahdaa colka ururaa dee hal madfac baa ku filan hal madfacoo ama cerka laga soo rido ama badda ama dhulka ayaa ku filan sidaa daraaddeed hadday istraatiijiyaddu keenaysa inay kala durkaan dhufaysyada kala galaan ay aada u kala gabbadaan kolba wixii maslaxaddaabaa lagu xisaabtamaya عن معاذ بن أنس الجهني قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا صحابي قال سوحوا للرسول كي لا هيبان الرعي قال كي هبل يهبل قالوا عيمن فضيق الناس تذكي وحي عريريان المنازل ما يريه للدقية وقطعوا الطريق وضبنا وجرين برقي هراء بيرها سيوكل الدركيان اسكو دواذا كل كي ليرين واسطل بحين manaasishu waa meelihii la fadhiisanaya cidhiidhi noqday luuqluuq iyo wadooyinkii la marayna way xidheen sidan qaxoontuuga dega soomaad anaga iska hor iyo daba degaan noocii bay noqdeen dariiqii o dhanna waa la xidhay fa bacata nabiy llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu diray munaadiyan yunaadi qof dhawaaqo odhanaya anna man dayaqa manzilan meel la degilaa qofka cidhiidhi ku sameeya aw qaaca ariiqan ama wado jara falaa jihaada lahu jihaadba kama ansaxayo halkaa waxaynu ka qaadanay aadaabta inta lagu jiro jihaadka islaamiga ahi waa laga maarmaa w camalkaaga ku ansaxayo salaaddu hadday aadaabteeda weyda ma ansaxayso ama ajrigeedii baa yaraanaya kana saasoo kale weeya aadaabtii islaamiga ahayd ee islaamku uu faray haddii la waayo jihaadkii ama wuu buraya ama ajrigiisii baa yaraanaya marka aadaabta waa laga maarmaan baab fi karaahiyati tamani liqaa'i lcadow cadowga in lala kulmo taa in lagu tamaniyo oo la jeclaysto taasaa iyadana la karaahiyeysa tamani liqaa'i lcadow anaa aadaabta waxaa ka mida inaad isku kalsoonto kalsooni inay jirto oo warwarka iyo walaaca iyo warbahaarka aada iska yarayso waxaa sidoo kale ka mid a aadaabta tan imika halkan lagu sheegay macnaheedu qofkii inaanu dhimasho un tamaniinu dhimasho keliya inaanu hadafkiisa ka dhigin hadafkaynu u dhimanaynaa waxa weeye diinta ilaahay inay hirgasho diinta ilaahay inay hirgasho liyudhirahu cala diini kullih waa sida loo dagaalamaya inay diinta ilaahay hirgasho marka waxaa aan wanaagsanayn inuu qof dad ummaddu ay ku fikirto marka dagaalka la gelayo in cadowga lala kulmo dagaal dhacown laakiin hadafkii loo socday ma hirgelayaa baa la isweydiinaya can salim abinadri mawla cumara bni cubaydillaahi bni macmar yacni ibna macmar ibna macmar wey cumar ibni cubaydillaahi ayaa awowgii yahay macmar cumar ibn cubaydillaahi ibnu macmar ninka saalim baa kasii warinaya saalimkanna wuxuu ahaa shaqaalihiisii uu xoreeyey wa kaana kaatiban lahu qoraab u ahaa macnaha saalim baa qoraa u ahaa cumar maadaama uu xoreeyey ibnu xajar oo kale isagu waxa uu leeyahay waxa uu kaatib u ahaa saalimkani cabdillaahi ibnu abi awfaaga dambe laakiin sida raajixa markay wadwadeen wadwadeen shuraaxdu waxa ay leeyihiin ninkan saalim xoreeyey oo ah cumar ibnu cubaydillaah ayuu qoraagiisii ahaa isagan xoreeyuunbu xokayn u ahaa waa mid waxaanu ka mid ahaa markii khawaarijta lala dagaalamayey taliyayaashii ciidanka hogaaminayey ee nimankii khawaarijtahaa kula dagaalamay xaruuro meesha la yidhaahdo kuufo agteeda colkii weerarayay khawaarijta madaxda uu ka dhigay cali ayuu ahaa ninka la yidhaahdo cumar ibnu cubaydillaah qaala wuxuu uhi kataba ilayhi wuxuu usoo qoray cumar baa loo soo qoraya cabdullaahi ibnu abi awfa asxaabigaasi baa soo qoray xiina kharaja markuu ninkani u baxay ila alxaruuriya khawaarijtii xaruuriyiinta ee halkaa lagula dagaalamayay markuu colka hogaamiyuu u baxay asxaabiganaa qoraal soo sameeyey o odhanaya ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu fii bacdi ayaamihim maalmihiisa qaarkood allatii laqiya fiiha alcaduw maalmuhuu cadowga la kulmay qaar ka mid a maalin ka mida maalmuhuu nebigu cadowga la kulmay qaala rasuulku waxa uu yidhi yaa ayuha nnaas dadow laa tatamanaw liqaa'a alcaduw cadowga inaad la kulantaan hadafkiinu yuu noqonin wasaluu allaha tacaala alcaafiya ilaahay waxaa weydiisataan inuu idin caafiyo inuu idinka caafiyo maxay cudurka fulaynimada la yidhaah cudurrada u waaweyn fulaynimada ka mid a cabsida laga cabsanaya cadowga halkii ilaahay laga cabsan laha subxaana wa tacaala faidaa laqiitumuuhu marka aa cadowga la kulantaanee fooda istartaanay dani kalifto fasbiruu sabroo xijistoo adkaysta oo cararina waktigaa waclamuu waxaa ogaataan wax idin dhiiriyaan hayaae ana aljannata taxta dilaali suyuuf jannaduna inay hoos taalla un seefta harhkeeda seeftanaad kor u taagtay harhkeedun baabay taallaaba marka haddii seeftaa markaad taagto seef kale soo weydaarato kow lagaaga siiyo horay unbaad ka gelaysaa jannadii seefta hubka ayay u dhowdahay jannadu mujaahidka way u dhowdahay wey uma qaala nabigu waxau hi allahuma munzila alkitaabi wamujriya asaxaabi wahaazina alaxzaabi ihsinhum wansurnaa calayhim ducadaasuu raaciya waa aadaabtii iyana allahuma munzila alkitaab ilaaha kitaabka soo dejiyayo wamujriya asaxaab daruuraha socodsiiyo wahaazim alaxzaab gaashaanbuurta jabiyo ihzimhum cadowga jabiyo wansurnaa calayhim annaga noo hiili oo iyaga nooga hiili saasuu odhanaya rasuulku sala allahu calay waslm waxaa taa la mida cali bna abi aalib markuu soo xulay nebigu dagaalkii khaybar iyada oo aada u usoo sharaxay uhi colka waxaa hogaaminaya qalcaddii way adkaatay waa la mari waayey yahuudi ogeysiis buu bixiyey nebigu wuxuu ihi aroorta colka waxaa hogaaminaya nin ilaahay iyo nebigu ay jecel yihiin isaguna ilaahay iyo nebiga jecel goobtana xorayn doona gacantiisa ilaahay uu ku xorayn doono waa derajo aada u weyn asxaabta nin waliba booskan waa u hanqaltaagay warya adiga kaa dhiga cali wuu marqaamay atiida indhahana uu ka bukay u daweeyey nebigu wuxuu ihi miyaan la dagaalamaa ilaa nooceenan oo kale ay noqonayaan ilaa ay sideennaa u toosayaan ee u ashahaadanayaan miyaan ku hirgisaabu maya buui cagta u dhig laan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam war dadka layntooda maaha hidaayadaynuu soconnaa hidaayada jihaadkan hidaayada lagu doonaya dacwada hidaayada lagu doonaya diindoon baynu nahay markaa haddii ay hanuunka aqbalaan dili mayno idan marka hadafku xarbigani ma aha xarbu اtakriibi wاlifsaadi wاlintiqaam dagaal wax lagu argoosanaya ama lagu ifsaadinayo ma aha laakiin waa xarb muqadasahoof lagu xoraynayo ciddii mustadcafiina ama cadaaladdarra ay ku dhacday diinta ilahayna lagu hirgelinayo ducadaasina aadaabtay ka mid mar walba in lagu celcelinayo dagaalka hortiisa iyo dhexdiisa mar walba ilaahay baa la baryaya waayo waxa gaalka laga awood badan yahy waa awoodda ilaahay inta faraha badan maadada iyagaaba aada u ictimaado cadadkiiyo cuddada tirada badan iyo iyagaa diyaar garowga had iyo jeer aada ugu badan sida qaalibka markaa ta laga xoog badan waa wehelka ilaahay iyaguna wehelka ilaahay baana haysanin oo shaydaan baa ag taagan dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum mawlaha gargaaraha ilaahay ilaahay baa gargaaro ahoo muminiinta garab taagay baabu maa yudca cinda alliqaa waxaa lagu ducaysanaya wy marka ereygii dacaa baa macnayaal badan nooday daca wuu habaaray daca wuu ducaystay daca wuu baaqay oo dacwad buu ugu yeedhay marka maa yudca cinda alliqaa marka cadowga lala kulmo waxyaabaha lagu ducaysanayo can anas ibni malikin qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa idaa idaa kasaa marka uu duulimaad gala qaala wuxuu odhan jiray allaahuma anta cadudii allaahuma anta cadudii wa nasiirii bika axuulu wa bika asuulu wa bika uqaati erayo xigmadaysan oo gaagaaban oo macno weyn xambaarsan wey allaahuma anta cadudi ilaahow adigu cududaydii baad cudud kale mali awoodaydii baad wa nasiirii hiiliyahaygii baa tay bika axuul sababtaadaan ku farsamaystaa waa xeelad laa xawla walaa quwa bika axuulu adiga sababtaada uun baan ku heli karaa xeelad iyo xirfad iyo farsamo aan kaga badbaadaa cadowga wa bika asuul wa bika aqwa adiga sababtaadun baan awood ku heli karaa eraygu wuxuu u yaallaa laa xawla walaa quwata ta horena laa xawladii weeye tan dambena walaa quwata weye wa bika sababtaada ayuunbaan aqwa awood ku yeelan karaa wa bika uqaatilu adiga sababtaadun baan ku dagaalami karaayo hiilintaada iyo garabgalkaaga ayaan cadow kula dagaalami karaa iyo taageeradaada bika bika bika bika saasaa soo noqonaysa waa tama awoodaad leedahun baan cid kaga adkaan karaa sidaasuu addoonku isu dhiibaya ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lilah ilahayna taas u jecel yahay u ku farxaya addoonka ugu jecel yahay waa ka isu dhiibow baabu fii ducaai lmushrikiin halkanna waxaa lagu xusi doonaa yeedhmadii markaas loo yeedhayay gaalada macnaha ma waajibba in dacwad loo fidiyo ogeysiis la siiyo mise mararka qaarkood ayaa iyadoon dacwadba loo fidin oo aan waxbaba la gaadhsiinin lagu bilaabi karaa tan dambe ayay noqonaysaa xaaladaha qaarkood dacwaddii waynu soo marnay saddexda marxalo loo bandhigayay laakiin kolka laog la ogyahay dacwaddu inay gaadhay oo dacwadda ay ka dhargeen oo ay badrheereen oo ay dacwaddii qaadan waayeen waa la hulluuqsiinaya hoostaa loo gelinaya can ibni cawnin qaala wuxuu uhi katabtu ilaa naaficin naafic baan u qoray asaluhu as'aluhu anigoo weydiinaya qoraal baan u sameeyey can ducaa'i lmushrikiin gaalada yeedhmadooda inda cinda alqitaal marka lala dagaalamayo in dacwad loo fidiyo taa ka waran baan idhi buui fakataba ilaya wuxuu iisoo qoray an an ina dalika kaana fii awali islaam arrintaasi bilowgii islaamka ahayd ee dadku diinta ay ka war la-aan iyo islaamka ayaa la odhan jiray qofka dacwadda ha la gaadhsiiyo ha loo sheego waqad aqaara wuu weeraray nabiy llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga ilaahay calaa bani lmusdariq qabiiladii yahuuddae reer bani musdariq nebigu weerar buu ku bilaabay wahum gaaruuna iyaga oo warla iyagoon war haynin ayuu horay kaga bilaabay wa ancaamuhum tusqa cala almaa walxaal ancaamuhum xoolahoodana tusqa cala almaa waa la waraabinayo biyahay tultubnaydba war la-aantai ka turjumaysa xoolay bay iska aroorsadeen awrtay iska dhaansanayeen ceelashay iska tubnaayeen markaasuu ku bilaabay faqatala wuxuu laayay muqaatilatahum ragga intii dagaalami karaysa wasabaa sabyahum maatidoodiina wuu qafaashay wa asaaba yowma-idin maalintaa wuxuu gacanta ku dhigoo dadkii uu helay ka mid ahaa juwayriyata binta alxaaris xaasaskiisa gabadhii magacaa la odhan jiray maalintaasaa la helay marka kuwan dee may ahayn nooc war la-aan ku sugan nooc dacwad iyo islaam iyo diin ka warla may ahayn way ka dharagsanaayeen way diideen marka ay diideen dagnaantoodaa la eeganaya waa lagu habsanaya ilaa waqaatilhum tii bay ku jiraan kol hadday ku diideen la dagaalan can anasin ana nabiy اllahi salى اllahu alayhi wasalama kaana yugiiru cinda salaati الصubx cadowga wuxuu weerari jiray salaada subax wa kaana wuxuha yatasamac wuu dhegaysanaya dhegaysi dhegtuu laalaadinaya فإdا سمع أdانا أمسك وإلا أغاaر فإdا سمع أdانا markuu أdاan deegaankaa ka mقlo أمسكa wuu ka joogsanayaayo weerar ma jiro waa daaر الإسلام meel laga أdaanaya وإlاa haduu waayana أغاara wuu weeraraya marka arinkii أdاanka iyo saلaada gaaladiiyo islaamkii buu kala saaraya daarulxarbi iyo daarulislaam buu kala saaraya kii la dilaya kii la daynaya u kala saaraya saa daraaddeed bay waajib tahay dadka muslimiintii meel kastay degayiin inay ka adaamaan oo lagu tukanayo waa in adaankii aqiimiddu ay ka baxaan waayo cadowgii iyo muslimkii baa lagu kala garanaya shaydaankiibaa deegaankaa ka cararaya marka waxa uu baabku xagga hore xidhiidh buu la leeyahayo salaada subax qolada lagu hinjiyey oo la weeraray macnaheedu waa inaan loo digin weeye marka sidaasaa loo kala qaadaya oo dee fiqigii jihaadkay ka mid tahay mid walba marxaladiisa in lagu xisaabtamo baab almakr fi lxarb marka dagaalka waa waxaa la isticmaalayaa shayga makriga loo yaqaano makrigii iyo khudca ayuu isku fasiray in cadowgii si degnaan looga faa'iidaysto dadka jiho kale loo tilmaamo iyo wixii xaqiiqada ahaa in la doonayo waxaan ahayn lagu jiheeyo can jaabirin ana nabiya ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala rasuulku waxau uhi alxarbu khudcatun dagaalku waa dagitaan cadowga la dago marka culimadu waxay leeyihin ereyga khudca laba macnoba uu qaadi karaa in ereyo maldahan ama sarbeeban ama dadban la isticmaalo oo cadowga lagu yool habaabinayo yool habaabin iyo yool beenaan loo samaynayo iyo in mararka qaarkood beenta lagaba bedheeri karo maslaxaddii hadday keento ilaa runtii mafsado weyn baa ka imanayso muslimkii la jabiye ah alxarbu khudca dagaal waa xeelad iyo khiyaamo in cadowga la khiyaameeyo ayaa lagu fasiraya can kacb bni maliki ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana rasuulku waxa waa idaa araada gaswatan dagaal markuu doono waraa hayrahaa waxa uu u tawriyeyn jiray hayrahaa macnaha mawaadicdaa meeshaa laga dagaalamaya meelaan ahayn ama kayra hadihi اlghazwa dagaalkan waxaan ahayn oo kale ayuu ka dhigi jiray wa kaana yaquulu waxaanu odhanaya alxarbu qudcatun dagaal waa xeelad iyo farsamo iyo jahawareerin cadowga la jahawareeriyo naqzuu bilyamiin buu odhanaya maanta bidigtaynu ku duulaynaa isaga oo ku socda bidixda iyo xagga hore naqzu bilyamiin ereyga yamiin dee laba macnuu leeyahayo midigna wuu noqdaa barakana wuu noqdaa barakana isagu barakuu ujeedaa basaasiintuna waxay u qaadanayaan xaggaa iyo bidx midigta midigtii bay markaa dadkii deganaa bay digniin ula kacayaan bidixdaa la qabtayba alxarbu khudca saxiixun duuna shadri thani inta dambu markaas ayuu ujeedaa alxarbu khudca waraa kayraha unbaa saxiixa buu leeyahay ereyga tawriya ayaa markaa alxarbu khudcana waa jirta halkana waraana way jirta marka ereyga waraa tawriyu isticmaalaya wax tawriyaduna waa erey laba macno leh mid dhow iyo mid dheer oo kii dhowaa dadku uu u qaadanayo u fahmayo adaguna ka dheer ayaad isticmaalaysa nebi ibraahim dee tawriyadaasu isticmaalayo ninkii gaalka ahaa markuu yihi tani maxay ahay wuxuu ihi maxay waa xaaskaygii ma odhan laakiin wuxuu ihi waa walaashay walaashay marka la idhaahdo macnaha dhow uu leeyahay waxa weeye in loo fahmayo walaaltinimada xagga aftirsiimada macnaha ka shisheeye ee ku jiraana waxa weeye walaaltinimadii islaamka marka macnihii shishu u jeedaa kuwuu la hadlayaana macnaha sokay u qaatay waa saasuu noqday marka tawriyadu waa saas oo kale adigoo yidhaahda intuu ku idhaahdo qof dee balwad leh ama xumaan u isticmaalaya inaad maaragtay wax u cadaysana aana doonaynin waar maanta lacaga sii wallahi inaan shilahayn baad de waa runtaa noor baad haysaa ama dollar baad haysaa shilin iyo dollar baa lacagta la kala yidhaah yaa haddayaan looga faa'idaysanayn dhinaca kale markaasaa tawriyadaa isticmaashay ereygii labada macno lahaa shilin iyo dollar adigu shilin markaad leedahay waxaad ujeedaa lacag kalaan hayaa oo aan tii shilinka ahayn markaa khalaas wara baabun fi lbayaanaat fi lbayaati fi lbayaati mirta waxaa la idhaha mirta in la ismiri karo ayaa iyadana la sheegaya laysku habe habeenkii la ysku soo ruqaansan karo can salamata qaala wuxuu uhi amala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu madax uga dhigay calaynaa annaga dushayada abaa bakrin radia allahu canh abu bakr sidiiq ayuu uhi colka hogaami fagazawnaa naasan min almushrikiin qolo gaalada ka mida baanu ku duulay fabayatnaahum waanu mirnay habeenkii naqtuluhum annagoo gawda ka saarayna ilan kii gawda ka saara jawaabtiisu waa gawda ka saarun muslikiibay la gawda ka saareen wa kaana shicaarunaa waxa uu ahaa afgarashadayadu tilka leyla habeenkaa iyada habeenay iskuma jiraana afgarashada waxayd amit amit amit unbahay ereygaa qofka yidhaahda waa meeshu waa habeen waa muslinkiiyo seefta waa laga duwayaa ka intan kaa garan waaya waa la liqsiinaya kaa soo horbaxa qaala salamatu waxau ihi faqataltu biyadii tilka alleyla habeenkaa gacantayda waxaan ku dilay sabcata ahli abyaatin min almushrikiin toddoba xaafadood oo gaalada ka mida baan gow ka dhigay buuli faqataltu waxaan dilay tilka leyla biyadii sabcata ahli abyaat toddoba guri ehelkood oo min almushrikiin ah aniga layguma imanba toddoba xaafadood ayaan habeenka ah ku quustay baabun fii lusuumi saaq fii lusuum assaaqa wuxuu u baab yahay in la laasimayo saaqada saaiq saaqa marka saaqada waxa weeyaan colka xaggiisa dambe ama gadaashiisa oo waa qofka la yidhaahdo waa raacda reeb ciidanka qayb baa la yidhahdo waa raacda reeb oo cidda colka ka soo daba gurmanaysa ayaa uu difaac u yahay ama iskaba raacin baa la ydhaha oo cidda hadhaysa had iyo jeer ama halaabi lahayd ama ambanaysa ama si si uun u silcaysa ayuusa soo kaba raacinaya marka reeruhu guurayaanna waa la iskaba raaciyaa markuu colku geedigaya iyo safaraduna dad iskaba raaciyaa jira oo dadka ugu tabar badana ee ugu firfircoona can jaabir bni cabdilaahi qaala wuxu uhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yatakhalafu fi lmasiir yatakhalafu gadaal marayaa xagga dambuu marayaa fi lmasiiri socodka meesha la maraya ama socodka laftiisaba xagga dambuu mari jiray nebigu fa yusji daciif qofka daciifkaabuu soo kaxaynayaa isjaagu waa kaxaynta wa yurdifu gaadiidka fankiisuu soo saaraya ka gaadiid waaye wa yadcuu lahum wuu u ducaynayaa ilan qofka colkii ka hadhay ee musiiba ay ku dhacday in la caawiyo iyo in loo duceeyuu mudayn labadaba wuu isugu darayaa nebigu waanuu ducaynayaa inuu dhibka ku dhacay ilaahay ka kabo qof baa cudur ku dhici karaa qof baa cajsi ku dhici karaa qof baa cabsi ku dhici kartaa marka wuu ducaynayaa waanu isa soo kaba raacinaya kii gaadiid waanu soo qaadaya ka daciifkaabuu leey hore u dhaqaaq sidaasuu geesinimadii nebigu ay ahayd calayhi salaatu wasalaam taliska dhaxan laguma ilaalinay nebiga mar xagga damuu maraya mar xagga dhaxuu soconaya mar xagga hore intaba taasina kalsooniduu qabo iyo geesinimadiisa iyo awoodda nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka turjumaysa idan dee tolkaa taagtaa looguma taliya bay dhahan soomaalidu inta xooggali inay fagax ka siiyaan maaha oo intii daciifka in cadowga looga tago laakina adaciifa amiiru rakbi qofka tabarta darani colka isagaa ka madaxa oo talisku waxa uu ku soconayaa tallaabadiisaa la tixgelinaya qofka ah si la isugu wado oo aan loo kala dhaqaajinin aadaabtii wey baabun calaa maa yuqaatalu lmushrikuun wuxuu u baabiyey isaguna oo aadaabtii waajibkayd asaasiga ahayd iyo ahdaabtii jihaadka ka mid a calaa maa yuqaatalu maxaa lagula dagaalamayaa almushrikuuna gaalada ficilkuna waa majhuul ismiga ka dambeeya marfuucina waa naa'ibu faacil gaaladu maxay ku dagaalamayaan maaha laakiin gaalada maxaa lagula dagaalamaya iyagu waa la yaqaanaa waxa ay ku dagaalamayaana waa keli iclaai kelimati lkufr kelmadda gaalnimaday kor yeelayaan inaguna waxaynu kor yeelaynaa kelimat alislaam kelimat allah ayaynu kor yeelaynaa oo hirgelinaynaa oo dadkii ilaahay iyo ilaahay oo la kala dhex galay aynu isku soo celinaynaa ilaa shaydaan baa kala dhex gale intuu ballan qaaday ilaa wuxuu yidhi ma aadan ubadkiis ma aadan baanu isa seegnay buui oo inkaartaasi aadan oona sujuudi waayaba iga raacday ballan waxaan ku qaaday inaanad in yar mooyaane intuu dhalo aadan inaan loo aayi doonin buui in de dhaa isagoo ilaahay hortaagan baabu dhaartaa maraya e qur-aanka meelo badan aad ka akriyi karayso walle ilaa cibaadaka almukhlasiin in yaroo mukhlasiin oo addoomaha mooye inta badan anaa ku quusanaya bui kuwa waan usoo kaba gashanaya marka dad badan buu la go-ay kuwaasoo ilaahay ka duway ayaa ilaahay loo soo celinaya can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxu uhi umirtu waxaa lay faray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah ilaa ay kelmaddaa ku dhawaaqayaan oo ilaahay usoo noqonayaana islaamayaan fa idaa qaaluuhaa markay kelmaddaa yidhaahdaan manacuu minii aniga way iga celiyeen dimaa'ahum dhiigoodii wa amwaalahum xoolahoodii ilaa bixaqiha xaqeedii mooyaane oo dhiigguna xaq lagu daadiyaa buu leeyahy maalkuna aq xaq lagu qaataa buu leeyahy oo qofka qisaas kale waa laga jari qofka xoolahan sekadii ka bixin waayo waa laga jari wa xisaabuhum cala allahi tacaala xisaabtooduna ilaahay bay saaranta hadday wax qarsanayaan ilaahay baa qalbi jira ah isagaa xisaabin doona wixii ay qarsanayaan daahirkaanu annagu kula dhaqmaynaa oo aanu ku xukumayna saasuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam saxiixun mutawaatir waqad madaa fii awali zakaa can anasi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah ilaa ay dadku ashahaadanayaan inaan la dagaalamaabaa lay faray wa ana muxamadan cabduhu warasuuluh wa an yastaqbiluu qiblatana waa inay tukadaanay qiblada yada u jeedsadaan oo hadday tukan waayaan laga hadhi maayo wa an ya'kuluu dabiixatana waxaanu gowracnana waa inay cunaanay muslimka diintiisa ku qancaan wa an yusalluu salaatana salaada yadana waa inay tukadaan oo hadday tu kala tukadaan muslim ma aha faidaa facaluu dalik arrimahaa usuusha diinta markay sameeyaan faqad xarumat calayna dimaa'uhum annaga dhiiggooda waa naga xaraam ile muslim buu noqday wa amwaaluhum xoolahooduna waa naga xaraam haddaanu nahay muslimiinta ilaa bixaqiha wixii laga doonaya ku waajibay mooyaane lahumaa lilmuslimiin kuwaasoo islaamay waxay leeyihin muslimiintu waxay leeyihin wa calayhim maa cala almuslimiin waxaa dushooda saaran wixii muslimiinta dushooda saaran saxiixun bukhaari baa wariyey naxwahu kan oo kale duuna qowlihim lahum maa maa calayhim lahumaa lilmuslimiin ilaa tacliiqan عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين الكاهراء الناس المشركين برواية كركب الدرس بمعناه شذا كلاوي سوق معنا markaa waxa la baadi doonayaa dadku inay ilaahay u toobad keenaan ay u islaamaan ay u ashaataan horeynu u soo maraynay dadka qaarkood in haddii ay islaamnimada diidaan laga doonayo laba arrimood inay dagaalkana daayaan cashuurna bixiyaan kuwaana ilaahay waxa uu ku qayday kuwii ahlulkitaabka ahaa waa suuratu tooba dee aayadaha aynu xalay kusoo akhriyayno waa aayadihii iyagu ugu dambeeyey ee muxkamka ahaa قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب أي آية كقيدة كو أهل الكتاب أه iyaga waxaa fursad loo siinayaa inay diintooda sii haysan karaan cashuurna bixinayaan dagaalkiiyo fitnadana joojinayaan iyagana fursaddaa la siiye waxay u faa'iideynaysaa macaanka islaamka markay arkaan iyo cadaaladiisa in badan oo ka mid ihi inay islaamtaba islaamka qaataan laakiin dadka wathaniyiinta ah halkanaa lagu socodsiinaya waayahay qofkii haddaba hadduu islaamo axaadiidtaa hore waxa ay xadiidkaa hore nabigu wuxuu ku xusay inuu dee muslimiintu waxay lahaayeen leeyi muslimiinta waxa saaran laga doonay qof muslima buu noqday maxaa la yeelaya haddaba haddii isagiioo shahaatay la dilo bal arrinkiisiiba ayaa axaadiidtan dambena ka hadashay can usaamata bni zaydin qaala bacasanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama sariyatan ila alxuruqaat sariya wuxuuna diray annagoo col ah kooban wuxuu noo diray xuruqaad ibnu xajar wuxuu leeyahay haddii xaadi iyo ra'daba la damiyo waa boos ama meel deegaana oo dad gaali deganaayeen shuraaxda qaarkood waxay dabdinayaan xurqaad haddii la idhaahdo inay tahay qabiila min juhayna bidami lxaa wa farxi raad leh xuraqaat markaa la idhaho xuraqaat iyaduna waa qabiilo reer juhayna ah xuruqaadna waa meel magaceed labadaba lagu fasir marka xarakadu kala duwan tahay fanadiruu bina way naga digniin heleen nadara ma aha tani taasi nadar bay ahayd laakiin nadiruu bikasri daal way naga feejignaadeeno digniin bay heleen faharabuu markaasay firdhabeen fakadeen cagaha wax ka dayeen faadraknaa rajulan intoonu eryanna baanu mid nab siinay iyagay ka mida qabiiladii falamaa qashaynaahu dheh faadraknaa rajulan nin baanu soo gaadhnay oonu kaabiga u nimid oonu ku dhowaanay falamaa qashaynaahu markaanu soo daboolnay aanu isdul taagnay ninkii qaala laa ilaaha ila allah waa shahaata fadarabnaahu kawaanu kaga siinay xataa qatalnaahu jeer oonu dilna oonu digta ka jarnay fadaart fadakartuhu linabiy arrintiibaa nebiga u sheegay ohi kaana waanu dilnay faqaala wuxuu uhi man laka yaa kaa celinaya bilaa ilaaha ila allah yowma alqiyaama ashahaadadu qiyaamaha markay timaado iyadoo soconayso saaxiibkeed u doodaysa bal yaa kaa qabanaya faqultu waxaan yaa rasuula allah wuu istifaacay usaame inamaa qaalahaa makhaafata silaax dee wuu ku yeedhiyey ashahaadadana hubku ka cabsanaya qaala wuxuu uhi afalaa shaqaqta can qalbi oo mar qalbigiisa jeexsid xataa taclama jeerood ogaa si aada u ogaato min ajli daalika sidaa daraaddeed qaalahaa inuu u yidhi am laa iyo inaanu odhan bal inuu hubka ka cabsanayo inaanu ka cabsanayn si aad u ogaato maad maskaxdiisa iyo qalbigiisa kala dilaacisid buuhi halkaasaa laga ogaadaaye dee qalbi jirana waa ilaahayna qalbiga waxaa lagu hayaa man aqaano qalbigaa laga ogaadaa kaa miyaad ogeydee wey man laka bilaa ilaaha ila allah yowma alqiyaama aryaa kaa celin doono idin kala qaban adiga iyo shahaadadu marka qiyaamaha timaado فما زال يقولها مودين إنه مقالة دا كعل عليه حتى وديت تشيرون شعلادي بدا أصحابي أسامه أني لم أسلم إنانا أشهادا وأن إسلام با إلا يومئذ مالنتا مويان معناه مالنتا إنه إسلامه وحي أدوني أدوني dee maalinta hadduu islaamo wixii ka horreeya laga dhaafaya macakanuu dilay dee lianna alislaama yajubu maa qablah islaamnimadaa dumisa wixii ka horreeyay marka waxaa baan tamaniyey buuri war kan ha lagaa dhaafo wixiise malaa inaad maantun islaamtaabaaba wanaagsanaan lahay marka halkaa wuxuu ku muujiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa loo socdaa inay tahay diinta ilaahay in dadka lagu soo celiyo ilaahay addoommuhu ay u soo noqdaan ay u ashahaataan qabiilo looma dagaalamayo dal lagama xoraynayo aargoosi arrintu ma aha laakiin waxa weeye khalaas inay diinta ilaahay soo galaan oo inala mid noqdaan dalkoodaa loo daynayaa madaxtinimadoodaa loo daynayaa maalkoodaan laga qaadaynin kol hadduu ashahaato qof waa hadaf saamiya oo sarreeya waa ujeedooyinkii loo dagaalamayay عن المقداد بن الأسود أصحابي قالوا حيثقنا لقوريني أنه أخبره ننك كسي وريني وحو أشيغي أنه قال وحر يا رسول الله رسولك إله يقول أقويها وي استفسار بصمين يا رسولك السؤال نووي دي مهينة وإن أنفعي أرأيت واحد يقول أن تابول رسول الله إن لقيت رجلا من الكفار ننك قال كم إذا هدي أن لكلمه فقاتلني وإلى الدقالمه إلا هو فعل ومفاعلة فاعل معناه هو فعل لبضع لنبا كيناد فقاتلني دقال بان سويدير سنيو واتقالنا فضرب وحو جرى إحدى يدي بالصيف لبضا إذا قعمود متكود أيو قم كغدق سافت ثم لاذ مني بشجرة وحو إيقا قم يا ريسي جيت مركان سريكا أرقوسو لقاردنا أيو لاذ wuxuu magan galo ku meeraystay minii bishajara geed buu iga magan galo ku meeraystay fa qaala markaa wuxuu yidhi aslamtu lilah intuu geedka ku meeraysanayay buui ilaahay baanu islaamay si kastaba ha u dhigo ee eray buu ku dhawaaqay sheegaya inuu islaamay afa aqtuluhu yaa rasuula allah ma dilayaa nebi allow bacda an qaalahaa intuu eraygaa ku dhawaaqay قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يقول لا تقتلها دلي فقلت وحد يا رسول الله إنه قطع يدي حق انتقامك أرقص ما بناي هيبو أيوك صحيح الربان النبي عليه الصلاة والسلام معناه أن لا أنه أيو ويدينية يسوي وحقارة مرة بس حاببه ما بنانت هاي نوع أرقص إنه سوقر كربا وسؤاش أصوري إنه قطع يدي حتى أفر سبب gacantu ijaray intuu gaalka ahaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxu uhi laa taqtulhu mar labaad buu ihi ma dili karaysa gacantaada baha jira ma dilaysa wuu usii iftiimiye wuxuu yihi fain qataltahu ninkaa gacantaada gooye haddaad disho fainahu bimansilatika darajadaadii buu taagan yahi qabla an taqtulahu intaana dilin halkaagiibuu galay wa anta bimansilati adiguna darajadiisii halku halkuu taagnaabaad gashay qabla an yaquula intaanu ku dhawaaqin kelimatahu eraygiisii allatii qaala eraygu ku dhawaaqay a shahaadada intaanu odhanin halkii uu taagnaa ayaad adiguna taaganta marka culimadu laba macnay saareen waxay u badan yihiin in la yidhaahdo isagu wuxuu taagan yahay halkii aad taagnayd oo ah inaad tahay macsuumu dam midaan la dili karayn ilaa muslim baad ahayd dhibga aan geysanin halkaasuu gala isaguoo dee mar hadduu ashahaatay isagana waa la daynaya adiguna markaad isaga dishay waxa aad gashay meeshii horuu joogayoo ahaa in la dili karaya isaga isaga waa la dili karaya intii aanu ashahaadanin oo macsuumu dam u ahayn dhiiggiisu xalaal buu ahaa adigana imika dhiiggaagu xalaal buy laakiin dariiqadaa kala duwanoo midna waa bixaqi qisaas midna waa bixaqi lislaam oo isaga markii hore waxaa loo dilayay gaalnimo adigana waxaa lagu dilayaa qisaas haddaad nina shahaatay disho dhiiggaagu macsuum maaha sidii isaga loo dilayay markii hore gaalnimo loogu dilayay adigana qisaasba hadda lagu dilaya culimmada qaarkoodna waxay ku macnaynayaan isaguna muslim buu noqday adiguna gaal baad noqotay haddaad ku qanacdood xalaashato qof muslima inaad dishaa tiraa dhiiggiisu waa ii xalaalo waan ka aargoosanayaa waad ku gaaloobaysaa isaguna waaba isweydaalateenu adiguna waxaad noqotay mid gaaloobay isaguna muslim la dilay buu noqday halkaana waxaynu ka arkaynaa inoo muuqday inay iska bannaan tahay su-aalaha ka soo qaada a mararka qaarkood inay qofka la weydiin karo waxaa iyo waxaasi hadday sidaa u dhacaan ka waran iyadoo dee asxaabigu aanu samayn buu leeyahay hadduu nin sidan sameeyo sidan way iska bannaantahay marka wax lagu iftiiminayo waxaa xadiidku si cad uu inoogu sheegay hadafka iyo ujeeddada loo dagaalamayo wuxuu aynu ka faa'idaysanaynaaoo kale xurmada uu leeyahay dhiigga qofka muslimka ahee ashahaatay waa kelmad aada u cajiiba oo kala saaraysa laba arrimood oo aada u waaweyn waa gaalnimo iyo islaam waa xaq iyo baatil waa badbaado iyo halaag ay kelmaddaa keliya kala saarta wallahu subxana wa tacala